قد فاحت الأطياب من أعماقها وازدان عزا بالشموخ ونورا بنت الشريعة للنعيم ورودها والعلم يوليها صفا وحضورا
faadumo bintu asad waa haweenay ku tilmaaman iimaan iyo toosnaan waxaa aad u jeclaa rasuulka sala allahu calayhi wasallam oo yaraantiisii kusoo koray gurigeeda nebigu sala allahu calayhi wasallam wuxuu ku tilmaamay haweenaydan isagoo ka hadlaya abaalkii ay u gashay inay tahay qofkii ugu samafalka badnaa kadib geeradii abutaalib oo ah nebiga sala allahu calayhi wasallam adeerkiisa waxay islaamtay intii ay saxaabada iyo nebiga sala allahu calayhi wasallam joogeen magaalada maka kadib markii uu geeriyooday abutaalib oo ay xaaskiisa ahayd una dhashay caruur badan oo uu ka mid yahay caliyu bna abi taalib radia allahu canhu haweenaydan waxay nebiga sala allahu calayhi wasallam agtiisa ka joogtay boos weyn maadaama uu ku soo barbaaray gurigii ay hooyada ka ahayd بنت الشريعة للسمو طموحها واغفي لها قول الحبيب سرورا ودعن نوما لا ضياع بعمره يسهرن ليلا ليستقين أجورا haddaba maxaan ka naqaanaa taariikhda haweenaydan ka soo jeeda reer bani haashim ee looga markhaati kacay wanaagga barbaarkeedii iyo nolosheedii faaduma bintu asad binu haashim binu cabdimanaaf alqurayshi alhaashimiya waa hooyada dhashay khaliifkii raashiidka ahee caliyu bni abi taalib radia allaahu canhu xilligii jahliga ayay ku kortay maka waxaana guursaday abutaalib oo ay u dhashay cali iyo walaalihiisa oo kale ah taalib oo laysku khilaafsan yahay islaamnimadiisa caqiil jacfar jumaana iyo umahani oo magaceedu yahay faakhid islaamnimadii faaduma bintu asad faaduma bintu asad waxay islaamtay kadib geeradii abutaalib waxay magaalada madiina ula hijrootay wiilasheeda waxay ahayd allah ka raali noqde haweenay saalixadda oo u saaxiiba wanaag iyo diin waxay nebiga sala allahu calayhi wasallam ka warisaa afartan iyo lix xadiid rasuulka sala allahu calayhi wasallam ayaa soo booqan jiray gurigeeda wuuna ku qayluushan jiray geeridii faaduma iyo fadhiga ay dadka kala dheer tahay waxaa la sheegaa in xilliga saxda ah ay dhimatay uu yahay sanadkii shanaad ee hijiriyada haddaba faaduma bintu asad waa saxaabiyadan aad ka bogoteen taariikhdeeda oo uu gurigeeda ku soo barbaaray rasuulka sala allahu calayhi wasallam waa iyada hooyada dhashay cali bnu abi taalib allah ka raali noqdee oo ka mid ah tobankii saxaabi ee looga bishaareeyey jannada sidoo kale ka tirsan khulafada raashidiinta ee afarta ah waxaa kale ay si wanaagsan u barbaarisay carruurta kale ee la dhashay cali bnu abi taalib sida jacfar iyo caqiil waa hooyo mudan in tusaale lagu soo qaato wanaaggeeda hooyooyinka maanta nool sababtoo ah waxa ay soo saareen iyada iyo habeenkii kale ee ay saxaabiyaadka ahaa jiilkii ugu wanaagsanaa ee soo mara dunida jiilkii ay soo barbaariyeen waxay dhiigooda ku waraabiyeen koryeelidda kelimada alleh guul weyn ayay ka gaareen cadowgooda diinta islaamkana waxay gaarsiiyeen daafaha adduunka haddaba hooyo kasta oo muslimadda waxaa la gudboon inay carruurteeda kula dadaasho sidii ay ugu soo barbaarin lahayd tarbiyo wanaagsan oo ah tii lagu sheegay kitaabka alleh iyo sunnada nebiga sala allahu calayhi wasallam allah ka raali noqdo faaduma bintu asad alhaashimiya waxay ahayd saalixad oo rabbi ugu deeqay iimaan xooggan من نهج أحمد يرتوين بفطرة يحفظن دينا يتقين ثبورا